and the hit.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkaoo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah siddeed iyo tobanka bisha abril ee sanadka labada kun iyo labaatanka afrikada bari saacadda waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa iyagoo guryahooda jooga sababo la xiriira coronavirus dartii idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah nuur xasan nuur qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid a barnaamijkii madasha dhallinyarada oo toddobaadkan ay marti nugu yihiin dhallinyaro magaalada dhuusamareeb ka wada wacyigelin ku saabsan ka hortagga iyo yaraynta faafitaanka cudurka coronavirus waxyaabahan sheergarayna waxaa ka mida talooyinka ku aadan sida caafimaadka bahda caafimaadku ay uga qayb qaadan lahaayeen ama ka dhallinyarada caafimaadka xirfadda caafimaadka soo barata ay uga qayb qaadan lahaayeen gudbinta talooyinka caafimaadka ay ku aadan arrimahan hadda covid nteen sidoo kale waxyaabahan iska sheergarayna waxaa ka mid meelaha farxalka lagu sameeyo iyo boorarka loogu talagalay in bulshadu ay ka akhriyaan fariimaha caafimaadka heesta aan maanta idinkugu talagalnayna waa ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka soo horeeya warkii dunida oo uu inoo akhriyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
tirada dadka u dhintay cudurka coronavirus caalamka oo dhan ayaa dhaaftay boqol iyo konton kun oo qof jimcadii shalay sida lagu sheegay xog oroorin ay samaysay wakaaladda wararka ee royters qofkii ugu horreeyey ee cudurkan loogu magacdaray covid u geeriyooda ayaa ku dhintay magaalada wuha ee bartamaha shiinaha sagaalkii bishii janaayo ee sanadkan intaasi wixii ka dambeeyey ayaa hadba tirada dhimashadu ay sare usii kacaysay iyadoo bilo kooban gudaheed ay gaartay boqol iyo konton kun oo qof tirada dhimashada ee uu sababay cudurka covid caalamkaoo dhan ayaa weli waxa ay ka hooseysaa tiradii ku geeriyootay fayraskii la magaca baxay sbanish flu ee sanadkii kaasi oo ay ku dhinteen in badan labaatan milyan oo qof coronavirus ayaa la aaminsan yahay inuu ka dilaacay suuq lagu iibiyo hilibka xayawaanka oo ku yaala magaalada wuuha ee bartamaha shiinaha isagoo si xooli ahna ugu faafay dunida oo dhan xogayaha arrimaha dibadda maraykanka mike pompeyo ayaa u sheegay dhigiisa dalka ruushka in wadahadallada xakamaynta hubka ee mustaqbalka lagu soo daro dalka shiinaha si loo gaaro heshiis lagu xakamaynayo hubka oo ay ku jiraan quwadaha ruushka iyo shiinaha sidaasina waxaa lagu sheegay war qoraala oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka afayeen u hadashay waaxda arrimaha dibadda maraykanka morgan hortagas ayaa qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay in pompeyo uu khadka telefoonka kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka sergey lafrof uuna hoosta ka xariiqay in wadahadallada xakamaynta hubka ay ku salaysnaadaan aragtida madaxweyne trump ee qeexaysa in heshiiska cusub ee lagu xakamaynayo hubka uu noqdo mid u dhexeeya saddexdan dal dalka shiinaha oo hubkiisa lagu qiyaasay ilaa saddex boqol oo ah madaxyada hubka waxgumaada ee nukliyerka taasi oo ah tiro aad uga yar maraykanka iyo ruushka ayaa diiday inay ka qayb noqoto wadahadallo looga xaajoonayo heshiis cusub oo hubka lagu xakamaynayo heshiiska xakamaynta hubka ee loo yaqaano new star ee sanadkii labada kun iyo tobankii ay kala saxiixdeen dalalka ruushka iyo maraykanka ayaa dhacaya bisha febraayo ee soo socota haddii aysan dhinacyadu isku raacin in wakhtiga ay u kordhiyaan ruushka ayaa muujiyay doonistiisa ah in muddada heshiiska la kordhiyo hase haatee maamulka madaxweyne trump ayaan weli soo bandhigin go'aankiisa warkii dunidana dhegaystayaal waa naga inta
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed bashiir oo inala socodsiinayay warkii caalamka halka aad kala socoteenna waa v o a haatanna kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada waxaa magaalada dhuusamareeb noogu soo diyaariyey cabdiwaaxid macalim isxaaq
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e-da toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaanayaa degmada dhuusamareeb oo xarun u ah dowlad goboleedka galmudug dhallinyarada degmada dhuusamareeb waxa ay bilaabeen barnaamijyo wacyigelin ah oo loo sameynaya qaybaha bulshada haddaba mowduuca toddobaadkan barnaamijkeenna madasha dhallinyarada ayaanu kaga hadli doonaa waxaa barnaamijka marti iigu ah hadduu eebba idman igala qaybgeli doono guddoomiyaha dhallinyarada degmada dhuusamareeb ee dowlad goboleedka galmudug axmed xasan cali axmed xirsi maxamuud xogayaha arrimaha bulshada ee ururka dhallinyarada degmada dhuusamareeb iyo shariif cumar xasan oo ka mid a dhallinyarada degmada dhammaantiin kusoo dhowaada v o a laanta afka soomaaliga aad baa u mahadsantihiin aan ku hormaro guddoomiyaha ururka dhallinyarada degmada dhuusamareeb axmed xasan mudooyinkii ugu dambeeyey waxaa socday qaybo ka mida gobolada dalka dadaala bulshada looga wacyigelinayo dhibaatada iyo saameynta uu leeyahay xanuunka coronavirus bal dhallinyarada degmada dhuusamareeb dadaaladii muddooyinkii ugu dambeeyey ay wadeen iyo waxyaabihii ay ka qabteen arrimaha wacyigelinta bismillahi raxmaan raxiim cabdiwaaxid aad baa u mahadsan tahay iyo guud ahaan bahda v o a dhegeystayaasha meel walbay joogaan wasalaamu asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu salaan kadib runtii cudurkan covid nteen coronavirus adduunka saameynta baan hadda ku yeeshay soomaaliyana soo gaaray runtii kiisas badan laga xaqiijiyey magaalada muqdisho haddana aan la dhihi karin meelo uu ka maqan yaha way jiraan laakiin dadku isogaan la-aanta iyo baaritaan la-aanta intaba qayb ahaan la dhihi karo xanuunkii maadaama uu soo gala dalka soomaaliya waa macquul inay dadku aysan weli u ogeyn ka galmudug ahaan ka caasima dhallinyaro ahaan runtii waa barnaamij aada u muhiima in bulshada laga wacyigeliyo dhalinyarada iyo wasaaradda caafimaadka qeybta laanta degmada u qaabilsan ayagoo iskaashanaya waxay sameeyeen dadaalo ku aadan wacyigelinta arrimahaas runtii looga hortegayo bulshadana lagu wacyigelinayo in xanuunkan covid si wadajir ah bulshada looga wacyigeliyo loogana hortago runtii waa xanuun ilaahay keenay marka hore waxaan alla ka baryana in ilaahay maaragtay bulshada soomaaliyeed iyo guuahaan dadka muslimiinta u ka qaado haddana sidoo kale waxaa laga maarmaan ah madax meel ka sarreysa lsalax lama arke in bulshada wacyigelin loo sameeyo oo dhakhaatiirtu talooyinka ay bixinaysaan bulshada la gaarsiiyo si maaragtay qof qof ah iyo si jamaca intaba loo gaarsiiyo sidoo kale loo gaarsiiyo in baraha bulshada loogu gudbiyo ama loogu gudbiyo dhanka midiyaha ha ahaato dhanka idaacadaha dhanka telefishinada dhinac kasta ha ahaato marka wacyigelintaas guud oo bulshada ku aadan qaabkii looga hortagi lahaa xanuunkan hadda soo kordhay adduunka saameynta ba-an ku leh way jirtaa arrimo ay dhallinyaradu kaalintooda ay ka qaadanayaan siday bulshada uga wacyigelin lahaayeen arrimahaas dardartalana waa wadna insha allah waxaan rajeynaynaa in marka hore bulshada aan ugu baaqno inay si guud maaragtay ilaahay ugu xirnaadaan o ilaahay u baryaan si gaarana wacyigelinta iyo talooyinka caafimaad ee lasoo jeedinayo ama la rabo in bulshada lagu wacyigeliyo ay qaataan marka waa socdaan arrimahaas aadaa maasan tahay axmed xirsi tillaabooyinka muhiimka u ah in bulshada looga wacyigeliyo ee u baahan in lagala hadlo maxay tahay oo aad is leedahay waxaa looga hortegi karaa faafista viruskan coronavirus waxyaabaha aan isdhihi karno waa looga hortegi karaa cudurkan covid nteen ee bulshadana uga badbaadi karta waxaa ka mid ah inay bulshaduinay bulshadu joogaan guryahooda inay joojiyaan isdhexgalka isu imaatinka in muxuu ahaaye to isticmaalka gaadiidka sida wadajirka ah la joojiyo in muxuu ahayto goobaha muxuu ahayto lagu doodo ama laiskugu imaado la joojiyo in bulshadu ay qaadato talooyinka caafimaad ee wasaaraduhu bixinayaan in muxuu ahaayeeto dhammaan goobaha waxbarashada oo isu umaatinka qaybkaa la joojiyo in bulshada marka la wacyigelinayo laftarkeeda aan la isku keenin idaacadaha muxuu ahayto laga wacyigeliyo si loo ilaaliyo isu umaatinkii uu cudur ku faafayay aada maasan tahay shariif dhallinyaradu inta badan waxay u baahan yihiin tillaabo kastoo ay qaadayaan in la garab galo arrimahan wacyigelinta ah yay tahay cidda aad kala kaashanaysaan marka aad qabanaysaan waa mahadsan tahay cabdiwaaxid adiga iyo v o a baa idin mahad celinaya fursaddan aadna siisaan maanta inaan fariinteenna ka gudbino bulshada usoo bandhigno runtii dhallinyaradu ayadaa iyadaa waxay tahay xoog madax bannaan oo wax kasta ayagaa qaban kara waa xoog firfircoon waaye laakiin waxyaabaha inta badan waxaan rajeynaynaa maamulka iyo maamulada degmada iyo dadka madaxda ah iyo inay qayb ka qaataan oo oon ayaga ruuxooda wacyigelinta gaarsiinaa iyo sidii bulshada wax loogu wadaagi laha waxyaaba lagama maarmaankaana ayaga ayaa noo fududeeya insha allah ma wada fadhiisateen wasaaradda caafimaadka ma isla qaadateen talooyinka sida bulshada loo wacyigelin lahaa haddii ay dareemaan khataro dhinaca xanuunka ah halka ay la soo xiriiri lahaayeen ma iska kaashateen oo ma iska aragteen
runtii wasaaradda caafimaadku laamo badan ayay leedahay sida wasiirka agaasimaha qeybaha kala duwan ama laamaha kala duwan inahaas hadda ma aanan arkin laakiin ka dhalinyar ahaan ama gudoomiye ahaan waxaan is aragnay waaxda degmada u qaabilsan wasaaradda caafimaadka oo guddoonka caafimaadka degmada ah waxyaabahan sheergarayna waxaa ka mida talooyinka ku aadan sida caafimaadka bahda caafimaadku ay uga qayb qaadan lahaayeen ama ka dhallinyarada caafimaadka xirfadda caafimaadka soo barata ay uga qayb qaadan lahaayeen gudbinta talooyinka caafimaadka ee ku aadan arrimahan hadda covid nteen sidoo kale waxyaabahan iska sheergarayna waxaa ka mid ama wadaagnay sida hadda inahan hadda la qabtay ee meelaha farxalka lagu sameeyo iyo boorarka loogu talagalay in bulshadu ay ka akhriyaan fariimaha caafimaadka ee ku aadan farxalka iyo maaragtay inaan la isku dhowaan iyo in maaragtay qofku waxyaabaha protectionka ama ka celinaya maaragtay cudurku inuu faafo macnaha sahli macnaha ka celin kara in la sameeyo kale waxyaabahaasoo dhan waan wadaagnay laakiin hadda weli waxyaabaha la shargarana sida hadda sheegto kale waxaa ka mid ah in center lagala soo xiriiro maaragtay haddii qof maaragtay kiiskiiyo kale ama la arko ama qof looga shakiya la arko number lagala xiriiri karo inay sameeyaan weli waxyaabahaas inay suurtagelina male laakiin wasaaradda ninka aan ka arkay ee bahda caafimaad ku qaabilsan degmada waxyaaba uu sheega waxaa ka mid ah inay jiraan haddii kiisas maaragtay deegaanka lagu arkay ilaahay nooma keene inay jiraan goobo loo diyaariyey oo maaragtay in lagu isladgaray ama lagu xoogaa lagu takooro ama lagu maaragtay si gaara lagula macaamilo dadka looga maaragtay loogu talagalay oo ka mid a meelaha caafimaadka ama isbitaalada caafimaadka qayb ayagu si gaara wasaarad ahaan ay uga diyaariyaan ama degmo ahaan taasoo la doonayo in bulshada macnaha badqabkeeda iyo maaragtay xanuunkan kontaroolkiisa iyo waxyaabahaas oo dhan lagu ilaaliyo walow qalab ballaaran waxyaaba kaloo tira badan aysan jirin laakiin waxyaabaha protectionka ama maaragtay looga hortegi karo ama talooyinka caafimaad waxyaabahan wadaagnay ama qayb ahaan oo maaragtay ka wada sheekaysan ee qayb ka ahayd aada masda axmed dhalinyarada waxay u baahan yihiin in bulshada marka ay wacyigelinayaan iyaga laftirkooda looga dayado adeegyadii iyo muuqaaladii taxadarka ama xadidaya ama xafidayay faafista cudurkan ka dhalinyaro ahaan ma haysataan qalabkii difaaca ahaa marka aad bulshada la hadlaysaan ama aad wacyigilinaysaan
ka dhalinyaro ahaan qalabkii aan isticmaali lahayn ama looga hortegi lahaaba cudurkan yacni ma haysano qalabkii laakiin waxyaabaha daruuriyaadka oo isdhihi karno hadda waa samayn kartaan waa inaan gacmo dhaqashadii iyo saabuuntii dadku ay gacmaha ku meeranayeen iyo muxuu ahaayeeto inay yacni dumarka oo kaleeto iyo maadaama maskigii inay mar ahaan maradooda ay maski u isticmaalaan maadaama hadda anaga maski aan lahaynin ama bulshadii aanan dhihi karin maskiga waa kana ay xirta laakiin waxa ugu dhowa samayn kara in qof walba afkiisa daboosho inuu gacantii afkii kala ilaaliyo inuu muxuu ahaayeeto haddii golofs uu heli karo uu muxuu ahayd isticmaalo saabuuntii iyo oomadii gacmaha markas ku dhaqo inuu gacantiisa iyo markasta afkiisa kala ilaaliyo in gacanqaadkii bulshada la joojiyo yacni qalab ahaan ma haysana laakiin yacni waxaan u sheegi karnaa dadkii waxyaabihii ay iskaga ilaalin lahaayeen ee muhiimka u ahaa shariif weli meelo badan oo ka mida degmada dhuusamareeb waxaa ka jira kulamo bulshada ay isugu imaanayso maidiin qorshaysan tahay meelahaas inaad tagtaan oo bulshadii aad ka wacyigelisaan in la yareeyo isu imaatinkii cabdiwaaxidow way inoo qorshaysan tahay waana sameynaa haddaba waa aan tagnaa waxaad moodaa soomaliya waxa la yidhi waxa laga joojiyay qaadkii dhallinyaradu inay isu timaado awgeed marka waxaad arkaysaa meel dhallinyaro inta isugu timid ay laadhow ku ciyaarayaan ood leedahay qaadkii waxuba sii siiyey dhallinyaradii fursad kale oo ay isugu yimaadaan waa aan samaynaa markasta qaadka waxa laydinkaga joojiyay inaa isu timaadaan ahaayeen ee ha isu imaanina markasta waa aan samaynaa wacyigelintaas haddana waa aan samaynayna waxaad moodaa soomaalidu si guudba inaysan ugu wacyigashanayn oo wacyigelintoodu wacyigelintu aysan gaarsiisanayn ilaa heer aad moodo cudurkan safmarka ee adduunkii saameeyey inaysan waxba ka ogeyn aad mooda waxaad arkay hal qoloo yar toban qof camal oo iskula jirta bulsho waxaad arkay oo waxbarashada hala joojiyo idoo la yiri weli fasalo la dhigayaad arkay iyo arday waxbarasho usii socota waxaad moodaa marka waxaan dadka lagala hadlayo dantooda inaysan ahayn aad moodaa marka wacyigelinta waan wadnaa waana wadaynaa qof kasta oo soomaaliyuhuna waxaan leenahay ha ka qayb qaato wacyigelinta adamasta axmed ma jiraan walaac ah in xanuuno ka dilaaci karaan qaybo ka mid a gobolada deegaanada galmudug ma jiraan walwal noocaas ma qabtaan
runtii soomaalida waxay tiraahdaa dagaal macnaha meel fog gundahaagana kaday wax saas geerida galbeed ka dhacda gundahaagana kaday macnaha marka la fiiriyo soomaalida dhexdeeda waxa inta badan ay maaragta u arkaan waxyaabaha la sheegayo mararka qaar ilaa waxaa la yidhi wan la gowrac indhihiisa ma arkaan qoraxda ilaa macnaha la gowrac wanka ilaa qoraxda la gowraco qoraxda indhihiisa ma arkaan macnaha tusaale ilaa qofku uu arko qof macnaha ehelkiisa ama walaalkiisa ama meesha uu hadda joogo jooga oo xanuunkii hayo ama macnaha la ildaran ilaa warka maahan inta badan taxadarka waxyaabaha qaar waxaad moodaa waxa loo sheegayo bulshada soomaaliyeed inaysan aad u qaadan marka walaaca la qaba waxa ay tahay waxyaabaha bulshada loo sheegayo inaysan si dible ama hoose aysan ugu baraarugsanayn oo tusaale ay ayagu waxa dhan u arkaan khiyaali ama ay u arkaan waxaanu inay dad kale ay macnaha saameyn ku leeyihiin aysan ayaga maaragta markii loo fiiriyo aysan wax taxadar ayagu aysan siinayn aysan lahayn waxaan adiga kugu dhaca ama ay u arkaan waxaan macnaha si maaragtay aada u daran oosan qufac iska caadiya hargaba waxa lagu sheegay waa safmada lagu leeyahay waxyaabahaasoo dhan waxay u arkaan tala ahaan ama qayb ahaan waxay u arkaan inaysan wax zaa'ida ahayn laakiin talooyinka caafimaadka la bixinayo iyo adduunka qaylada ka baxaysa iyo waxyaabaha dhacaya markii la fiiriyo waa wax aada looga walaaco soomaalida dhexdeedana caafimaadkooduna maheer sarreeyo qaybaha maaragta loogu talagalay in hadda ka shaqeeyaan soomaaliya dhexdeedana ama bahda caafimaadka dhexdeedana qalabkiina ma haystaan tusaale meelihii dadka maaragta lagu karantiili lahaa ama maaragta waxyaabaas looga qaban lahaana ma haystaan laakiin waxa loo baahan yahay waxa ay tahay qof asagu hadduusan isdaryeelin ama uusan dadaalka bixinaynin asagu macnaha lama qof macnaha naftiisa qof naf kale siin kara ma jirto marka bulshada waxa waxyaabaha aan kula talinayna waxay tahay inay ku dadaalaan in si badqabka loo ilaaliyo dadku macnaha talooyinka caafimaadna ay qaataan walaaca inta ugu badanna wuxuu ka imaanaya weli bulshada isdhexgalkii iyo wixii waa sidoodii waay ilaahaysa nooma keenaan leenahay dadkaana waxay ku xiran yihin ilaahay in la badiyo allabariga iyo ducada iyo maaragtay ayaa muhiim ah wixii haddii kiisasi wax lamida la arkana macnaha aan lagu degdegina si maaragtay tartiiba dadku ay talooyinka caafimaadka u qaataan si uusan cudur ku faafin axmed tilaabada idiin xigta midaan wacyigelinta maxay tahay tilaabada noo xigta waxay tahay midda aan tan wacyigelinta hor dadku inay qaataan waxa loo sheegaayo hadda annaga cabsi waxaana hayso in cudurkiina soo galaa maadaama dhanka xuduudka etoobiya oo kaleeto oo in muctiqaadkii la joojiyay gaadiid looga soo geliyo si oon mausa ka warqabin maamulkii ayadoo laleeya qaadka waa la joojiyay inaa arkaysa asagii sidaba magaalo loo soo gelinayo maadaama wixii ay wax kontrabaan ay yihiin ay oo xuduudkii si qardoon lagu soo gelinayo wax kastaa soo raaci kara baabuurtii wixii lagu keenaya deegaankia lagu dhex isticmaalaa wixii la keena dadkia isticmaalayo marka cabsi waxaan ka qabnaaba dhankaas in hadda wixii naga soo gala laakiin annaga hadda tilaabada nagu xogta wacyigelintu waxay tahay bulshadu inay awaamiirta qaadato ayadoo waxbarashadii la joojiyay waxaa arkaya dad bareefad aadayo ku dhahayo caawa bareefadan u socdaa galata bareefadan ka imaaday ayadana waxaan rabnaa inay deegaan degmadu ay wax ka qabato maadaama waxbarashada lockdown lagu sameeyey in la hubiyo in sidii loo xayiray waxbarashadii u xayarnaato qof walbana uu gurigiisa joogo waxyaabaha waxbarashada loo xayiraya waxayd meelaha ugu badana dadku iskugu imaadaan laakiin at same time waxaa dareemaya magaalada waa la joogaa meelihii kafeega lagu cabaya sidiiyaa loo buuxaa isku imaatinkiyaa meesha ka jira gacanqaadkiyaa jira marka tilaabada hadda xigta waxaa si braticaly dadka in loogu tago goobaha ay joogaan si toosa loo wacyigeliyo anagoo la kaashanayna muxuu ahayt degmadii anagoo la kaashanayna muxuu ahayt wasaaradda caafimaadka anagoo la kaashanaysa dhakhaatiirta iyo cid kasta oo danaynaysa si volontiirleyda bulshada in uga wacyigeliso muxuu ahayt cudurkan halista ah bulshaduna ay fahmaan in waxaan wax halis ay yihiin gudoomiye si fariimihiina dhallinyarada loo qaato oo talooyinkiina ee ku aadan ka hortagan xanuunkan coronavirus ma la kulanteen hogaamiyaasha bulshada sida culimada odayaasha dhaqanka iyo mas-uuliyiinta maamulka degmada iyo laamaha amniga si fariimaha aada gudbinaysaan ay u noqdaan kuwa dhaqan gala
su-aal fiican waayo cabdiwaaxidow runtii maamulka degmada iyo wasaaradda caafimaadka qaybta u qaabilsan degmada waa la kulanay waa la kulanay barnaamij waanaha qaybtaas laamaha amniga marka la fiiriyo weli lama aana kulan laakiin waxyaabaha qorshaha noogu jira qayb ka yihiin degmadu laamaha amniga wasaaradda caafimaadka qaybaha kala duwan ee bulshada dhammaan iyadoo la iskaashanayo haddii wacyigelinta iyo ololaha hadda socda ama baraha bulshada ha ka socda ama idaacadaha ka socdo ama maaragtay miidiyaha kale ha ka socde haddii si wadajira bulshada u aragto iyadoo loo wada hirgelinayo waxaad meeshaas xoogaa yaraanaya ama meesha ka baxaya in bulshadu ay macnaha usii macnaha isku sii adkayso meeshii markaas ay joogto laakiin la arko wax isbedel muuqdo oo ka dhasha arrintaas ku aadan waxaa layidhi nina korkiisa biyo kama hagrado waxaan isleeyahay qof caafimaadka marka la fiiriyo ama talooyinka la bixinayo qof maanta isdhihi kara cudurkaasa iga maqnaanaya haddii ilaahay nagama keenay oo carrada soo galo qof damaanad qaad u haysa ma jiro laakiin waxaa jira waxa ay tahay qof walba sida isagu u dadaalo inuu arrintan macnaa uga hortago u qaato talada caafimaad waxyaabaha loo soo jeedinayo u fuliyo bulshada macnaa isdhexgalkeeda u yaraato runtii waxbarashadii oo la xiray haddana bulshadiiyo sidii macaamilkii wax walba u socdaan waxaad moodaa hadda in maaragtay dadku ay isleeyihiin keliya wixii macnaha waa wax dhan xoogaa khiyaal u arkaan laakiin waxaan rajaynaynaa ilaahina nooma keeno cudurka si gaarana bulshadu inay taxadar dheeri ah ay u qaataan adele annaguna waxaan rajaynaynaa inaan sii wadi doono wacyigelinta arrimahaas ku aadan hadday dhan raadiya noqoto iyo hadday dhan maaragtay toos oo si inaan la macaamilno bulshadiiba ay noqoto gabagabadii barnaamijka madasha dhalinyarada b o dan joognaa fariinta aad isleedahay bulshada waxgalbay u noqon lahayd oo aad u diraysid maxay noqonaysaa fariinta aan bulshada soomaaliyeed la wadaagi lahaa waxay tahay qof kasta ah inuu ka shaqeeyo nadaafadiisa horta cudurkaani wuxuu ku faafaa nadaafad darro mar kasta oo aad wax soo qabato iyadoo lagu yeeri haddana meelaha bulshada isugu yimaadaan ha tegin meelaha wax lagu cuno oo bulshadu inta badan isugu imaanayaan iyo waxbarashada iyo ha tegin iyadoo lagu yeeri haddana haddii ay dhacdo tagto ama aad qof salaanto bulshadii somaliyed waxaa laleeyahay salaanta iska dhaafa dadkaa salaaminina haddana waxaad moodaa haddaad maanta amaato iska ilaali waxaad arkay mid ku salaamay oo marka waxaan bulshada aan kula talinaynaa hadday dhacdo way dhaceen markaad magaalada soo aado mar kasta inaad wadato adigu aad aad wadato horta protectionkaaga aad wadato mar kastood aad protectionka iska dhigtay mar kastood qaadanaysana inaad nadaafada ku dadaasho waxyaabaha lagu talagay antijermiska ah inaad qaadato cid kuu keenaysa ma lahan soomaaliya wadamadii qaniga ahaa ayaa maanta loo gurmanaya soomaaliya ma haysato bataata ma qalab ku filan ma haysato cid maanta kugu keenayso qalabka loogu talagalay xaafadaadana ma jirto qof kastoo madaxaaga jillaaf ku xiray maraysaa marka waxaan leenahay waxaan aad uga cabsanaynaa maanta waxay tahay ma jiraan xarumaha caafimaadka iyo guud ahaanba soomaaliya qalabka oxyjiinka loogu talagalay inuu sanbabaha caawiyo waa wax tirsama isaga dhan marka waxaan leenahay bulshada soomaaliyeed waxaa looga baahan yahay feeljignaan ka dheeriya dalalka hormaray midda ay samaynayaan inay sameeyaan looga baahan yahay midaasaan markasta ku soo celcelinayna aaday u mahadsan yihiin kuwaasi waxay kala ahaayeen guddoomiyaha dhallinyarada degmada dhuusamareeb axmed xasan cali iyo xogayaha arrimaha bulshada axmed xersi maxamuud iyo shariif cumar xasan oo asna ka mid a dhallinyarada degmada dhuusamareeb waxa ay marti ugu ahayeen barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da oo toddobaadkan idinkaga imaanaya degmada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug anigoo cabdiwaaxida ayaana barnaamijka idinla socodsiinayay ismaqal dambe oo xiisale
waa tahay barnaamijkaasi madasha dhallinyarada waxaa magaalada dhuusamareeb noogu soo diyaariyey wariyahayaga cabdiwaaxid macalin isaaq halkaad kala socotaan waa v o a oo idinkaga imaanaysa washington haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii cayaaraha waxaa soo jeedinaya maxamuud mascadde
wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha horyaalka waddanka ingiriiska haddii aana ku bilaabo kooxaha kubadda cagta ee horyaalka dalkaasi ku loolama ayaa shalayto oo jimco ahayd shir ay yeesheen waxa ay ku go'aamiyeen in xil ciyaareedka oo cudurka covid-19 uu hakiyey la dhammaystiro madaxda kooxaha kubadda cagta ee waddanka ingiriiska ayaa shirka ay yeesheen waxa ay isla soo qaadeen suurtagalnimada sida ciyaarahan ay muhiimka u tahay in loo dhammaystiro laakiinse waxa ay kooxaha madaxdoodu isla soo qaadeen in aanay haatan suuragal ahayn in go'aan laga gaaro goorta ay bilaabanayaan ciyaaruhu iyo goorta lasoo gebagabaynayo qorshaha ayaa markii hore waxay ahayd sida laga filayey in ay kooxuhu go'aamiyaan in bisha juun soddonkeeda lasoo gebagabeeyo ciyaarahan laakiinse markii la eegay xaaladda cudurka covid-19 iyo sida uu dunida ugu faafayo waxay xidhiirka kooxuhu sheegeen in haatan ay muhiim tahay oo keliya in la isla afgarto in ciyaaraha dib ay u bilowdaan islamarkaasina la dhammaystiro laakiinse haatan ay suuragal ahayn goorta go'aankaasi kama dambaysta ah la gaarayo iyo jadwalka ciyaarahaasi ay ku dhacayaan madaxda kooxaha horyaalka waddanka ingiriiska ayaa la filayaa inay shir kale isugu soo noqdaan kaasi oo lagu go'aamin doono jadwalka ciyaarahani ay ku soo gebagaboobayaan iyo weliba marka ay kooxuhu dib tababarka u bilaabi doonaan isla waddanka ingiriiska ayaynu ku jirnaayey kooxda kubadda cagta ee arsenaal ciyaartooydooda ayaa waxa ay noqdeen kuwii ugu horreeyey horyaalka waddanka ingiriiska ee kooxdooda ka oggolaada in ay mushaarcimin sameeyaan xilligan adag ee cudurka covid u dunida haray kooxda kubadda cagtae arsenaal ciyaartooydooda ayaa waxa ay ka oggolaadeen kooxdooda in boqolkiiba labiyo toban iyo bar ay mushaarkooda jaraan laakiin dhinaca kale kooxda arsenaal waxay u ballan qaaday ciyaartooydooda in ay lacagtaasi gebi ahaanba u soo celiyaan haddii kooxda kubadda cagtae arsenaal ay horyaalka qaaradda yurub ee champions leaga ay u soo gudubto xil ciyaareedka sidoo kale kooxda kubadda cagtae arsenaal waxa ay u ballan qaaday ciyaartooydooda in ciyaaryahankiiba ay siin doonto boqol kun oo dollar haddii sanadka dambe ciyaaraha champions league ay u soo gudbaan sidoo kale waxaa la wariyey in kooxda kubadda cagtae arsenaal ay ciyaartooydooda siin doonto lacag gaaraysa shan boqol oo kun ciyaaryahankiiba haddii sanadka labada kun kob iyo labaatanka ay ku guulaystaan horyaalka qaaradda yurub ee champions league amaba horyaalka qaaradda yurub ee loo yaqaano uruba league haddii ay ku guulaystaanna ay siin doonto lacag gaaraysa boqol kun oo ganiga ingiriiska ciyaaryahankiiba kooxda kubadda cagta arsenaal ayaa xilli ciyaareedkan hakadka ku jira haatan waxay kaga jirtaa kaalinta sagaalaad waxaana ay kooxda kubadda cagta arsenaal dhinaca kale ka mid tahay kooxaha garoomadoodu ay ugu qaalisan yihiin oo buryatiga la soo goosto ciyaarta uu yahay ka ugu qaalisan ee taageerayaashu ay bixiyaan haatanna dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartooyda haddii aana jaleeco xiddiga kooxda kubadda cagta ee liverpool saydomani ayaa wararku waxaay sheegayaan in uu ku biiri doono kooxda kubadda cagta ee real madrid marka xilli ciyaareedkani uu soo gabagaboobo ciyaaryahanka ay isku waddanka u ciyaaraan ee kayta balde ayaana warbaahinta waddanka sbain waxa uu sheegay in ciyaaryahan saydumani uu filayo in uu ku biiri doono kooxda kubadda cagta ee real madrid barcelonana waxa ay weli u xusulduubaysaa sidii ciyaaryahankii reer baraazil ee neymar mar kale ugu soo celin lahayd degegida camnu stadium ay uu wacdaraha ka dhigi jiray kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa waxay qorsheynaysaa in ay kooxda b s g ku qaarajiso ciyaaryahanno ay ka mid yihiin samuel umtiti cusmaan dembele iyo jane akaliya toribo waxaana taa beddelkeeda ay kooxda kubadda cagta ee barcelona isku dayaysaa inay ka baaqsato waxa qarasha oo caddaana inay siiso kooxda kubadda cagta ee b s g maadaama dhaqaalaha dunidu uu dhaawac soo gaarsiiyey cudurka covid waa tahay dhegaystayaal inta ayaan kusoo gabagabeynayaa xubinta ciyaaraha tan iyo kulan dambe waa mascadooda gala sidaa iyo nabadgelyo
aad buu u mahadsan yahay waryahayaga maxamuud mascade oo nala socodsiinayay xubintaasi cayaaraha haatanna dhegaystayaal dhinacii kaalmaha suugaanta waxaa idinku soo maqan cod ka baxsan ee fanaanka cabdinuur jaas
heestaasi uu ku luuqeynayay cabdinuur jaas ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii duhurnimo waxaa idinla socodsiiyey maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo nuur xasan nuur dhinaca farsamada waxaa naga caawiyey maxamed cabdi xasan sandheere tani kulan dambe sidaa iyo nabadgelyo
adiyo wehelka